waxa weeye arrintaasu waxay ahayd deegaan aan wada degi jirna ilaa nolosheeni oo ilaahayna makaneeyey oo nimankan walaalaheena oo meeshas ka soo jeeda ayaga ay milki sheeganayaan annaguna waxaas aan la yaabanahay oo semberi nala kusoo wararayay oo semberi annagu nabadna raadinayna gogolna dhigaynay waxaa ayaan daraa oo kusoo kororay guddoomiyihii degmada maxaaseed oo dadka xilka uu hayo isagu xukumo annagu aan kamid ahayn oo aan awal ka tirsanaynay dakligii ay lahayd mataqaana beesha cayro meesha degan ay ku lahayd inuusan naga tixgelin aan awal ka tirsanaynay haddana inuu mar labaad uu xaqiraad nagu sameeyo oo uu yidhaahdo mataqaana dad diraasaaca iyo dadkii deegaanka ayaa diriray aad iyo aad ayaan arrinta noocaasa ayaan uga xunnahay waxa weeye dagaalkaana hadda iyo wuxuu soconayay iyo intuu soconayay iyo wuxuu ku saabsan yahay waxaan isleeyahay wixii soomaaliya ku siman waa laga ogyahay marka ayaan daro taasaa nooga daran dalkii ilaahayna makaniyey oo aan wada degi jirnay oo aan annagu ka degno mataqaanaa beesha cayr ilaa ceeldhiinle iyo meesha hadda dagaalku ka soconaya intii ka dhexayda labada degmo oo maxaas iyo mataqaanaa matabaan nala ka wada xukumo oo aan dowladda hirshabeelle oo meesha ka jirnaahu aysan naga tixgelin kaas ahaana guddoomiyadii dad yaraa raaca oo meel ka yimid oo nagu tilmaamayo ayaan ka cabanaynaa aad ayaan uga xunnahay arrinta noocaas u taala